guddiga horumarinta degmada baardheer ee gobolka geda ayaa shir jaraa'ido iyo ku qabadeen goobtiyo kitaali buundadii goodiya sheegeen inuu diyaariyeen qorshigii laka dhisi lahaay buundada iyo guddigii aruuriila ay dhaqaalihii laka dhisi lahaaya waana kumida guddigiiyo sheegeen iniyo kugoonta qorsho reedan dhisowga buundada baardheer oo dunti muddo lakurooga sade bilooda iyadoona tilmaameen muhiimada bulshadan lataa buundada walibana shacabka degmada lanqorshe ee biyooga beesadhan hal milyan oo aan ku qeyb qaadayaan dhismo buundada raxiim waxaan taagannahay buundadii meeshay ka go'nayd buundada weyneeda baardheere inay qayb ka qaataan waxaa noo dhegan tabeello weyn oo akoonnada maaragtay maaliyadda lagu aruurin doono insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa buundadan sida ugu dhaqsaha badan inay noogu dhisanto ilaahi subxana wa tacala baan ka baryaynaa waad aragtaan dadka shacabka inuu dhibban yahay isugudubka uu adkaaday laba magaalaha kala go'an oo maaragtay shacabkeedu aad u fara badan yahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa maanta somaatinka nagaan khayr inuu nooga dhigo insha allaahu waxay arkaysa ilaalo ka dhan in ay dadka walaalaha ay arkaan deegaankanna hadda isku tashi bay sameeyeen laakiin walaalahooda kale kama maarmaan iyaguna waxay qabsan karaan way go'aansadeen oo lacagahaas hadda laydiin sheegayo halka milyan oo magaalada laga qaadayo fayska koowaad kadibna miyigii iyo degmooyinkii kale loo gudbaayo fayska labaad isku tashigaasay degmadu samaysaysar baa meeshan ka dhacay buundadii dhan oo isku xiraysa gobolladii maxaankuraa soomaaliya qaybo badan oo ka mid a ilaa iyo xataa maxaankuraa sheeg dalalka dariska ah sida ay noqotay waa ujeedaan mashruucan oo mashruuc aad u ballaaran weeyaan marka siday walaalahayga horreyba sheegeen waxaan codsanaynaa insha allahu tacaala qof kasta oo muslima oo walaalah oo codkan maanta uu gaaro oo yacni ka danqanaya walaalihiis inuu mas-uuliyad dareemo inuusan qofna ku hadlaynin gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada baardheere faarax cabdinuur turba ou siina goobta ku hadal iyo hadhowaay guddiga lang magacaabay reedan dhisowga buundada goodi ee baardheera sidai odayaashu dhaqanku sheegeen eberyahan waxaan ku jirnay wada tashiyo ku aadan sidii buundadii gooday loo dhisi lahaa waxaad ogtihiin fatahadii xooganeed ee saamaynta taban ku yeelatay degmadan baardheere inkastoo khasaaruhu uu badnaa oo qaybo badan oo kala duwan uu gaaray laakiin haddala khasaaraha ugu baaxa daweyn oo magaaladan soo gaaray wuxuu ahaa buundada gooday waxaa jiray marka wixii hadda ka horreeyey waxaan la tacaalaynay xaaladii musiibadii ka dhalatay fatahaadii iyo arrimihii nadaafaddii iyo gurmudkii dadkii iyo in dadkii laftoodii barakacii dibdejino waxaasoo dhan baa oo dadaal hala waday laakiin labadii usbuuc oo u dambeysay waxaan ku howlaneen wada tashiyo ku aadan sida loo dhisi karo buundada waxaa marka halkaan aan isugu nimid saaka waxaa wey inaan shaacidno wixii aan isla garanay maamulka degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxyaabihii ay isla garteen iyo qaabka laysla gartay in loo wajaho hadda halkan waxaan ku joognaa guddigii guddigii horumarinta degmada oo hadda ah guddiga abaabulka iyo marjaca arrinta buundadan iyo guddiga maaliyadda oo ayaguna hadda ganacsatada ka yimid oo guddi cusub ah oo ayaguna kaabi doono guddiga hore horumarinta la shaqayn doono iyo annagii oo maamulka degmada halkan yaa joogno waxyaabahaan isla garannay waxaa ka mid ah in cidna aanna waxba ka sugin annagu aan isku tashi samayn isku tashiga in miyigana laga sameeyo magaaladana laga sameeyo